bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegaystayaal barayse faylaha ka dhowada qodobada warkaan hiraabnamoonku doorkaroon ee idaacadda raadiyo baydhabo ee sinhayt dhegaystayaal waalidiinta dhali awlaadilinjedi waalidiinta dhali awlaadilija eritereya oo dalbadeen awlaadiyo redlankanaga soomaaliya gudoomiyaha guud ee gobolka shabeellaha hoose iyo welibu madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan axmed laftagraan iyo wafduus hogaamiye oo deeri dalka nigeria gudoomiyaha guud ee gobolka shabeellaha hoose oo ballan qaaday in dayacatir ka sameyn doono garoonka diyaaradaha deegaanka shalambood ee degmada marka dowladda soomaaliya oo guulo ka sheegayti dagaal ku dhihi deegaano ku tirsan gobolka shabeellaha dhexe iyo sarkaal saroof ku tirsan al-shabaab oo dili wasiiro ku tirsan xukuumadda soomaaliya ku qaybgelidda hafurka buugus habandhige danjire maxamed cali americo dowladda soomaaliya oo waraha ku saartay xiisada ku teegan qeybo kumida magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan owlaadka amuden dabka ka qeybo kumida xaafadaha magaalada hargeysa ee somalilan akhbaaraadka banaankana dhegaystayaal welibankudoor corona dhammaan ciidamada shishe iyo farujen dalkan asaaseyn weli bari kooxda taalibaan iyo jabhada tigray oo shuruud kiirtii xabad joojinta ka dhaqan gali qeybo kumida eritr qeybo kumida makala maalin fele dhegaystayaal intaasi weliba hayna qodobadii warkaan hiraamnamoonku door koronay haddana ka dhawaada warkii hiraamnimo oo faahfaahsan taariikhdii miilaadigan weliba ee ka beegantaa shanta bili toddobaad sanadka lamaada kun labaatiyo kowka maalin fayla dhegaystayaal waalidiinta dhali owlaadilinjay owlaadii tababarka lanqaari eriterea iyo weliba markaasi oo codsadan in owlaadiyo reedlankanaga mid ku mid ee hooyooyinka ku nool magaalada baydhabo ee xarunta gobolka ba-ay iyo markaasay unukabooqni gurishe weliba ninka warbida xaalada dhabta ariisha kusuginya weliba xaqiijiday in ariisha kumuuqinya dhowr sana hal maalin kumida in la hadalna weliba markaasi codsin dartay madaxdanka sareeta dowlada federaalka soomaaliya aadas markiinu kulmaani weliba haytay hooy qiiraysan weliba markaasay iyo ka warantay in ariishe nolol igeere iyo anhayna ma aragnay iyaalkii lamasina muqon eletareelan qaadi ma aragnay war i waay ku waysagna may jeelna ini ma aragnay dadki qaadi ini war akhbaaray hanasiyan noolal i geera eletareela ka dhowi intuuna ni leeyi wali nool i wali kale akhbaarshona hanasii hooyinga ena gee i hamiin muhundurahayna gee i hamiin dhafarahayna hundurma hataa manookoyt raashin mucunahayna may mbaahagna ini iyaalkii akhbaarna hanoosii dadki qaadi meelo jeey ini mahatana akhbaar hana siyan inina haniila hadalsii ini gebalka meelio roogaana haneenku qaada ilaahay magaadirdiis hataa isgaarsiinna neensii isgaarsiinka iskala hadalna wadanshona haneenkanaga wali nool wali dhimadilahadhimadaana male dowladda etiinsaasasiinku codsadaana ma aragnay walaalayaalow sabuuga naxariista niinfeeda hooyeenkii ana ma aragnay naftaan welwel i welbaxaara naxaay hataa jawaab mana siya haytan manin naxariisa haytan aqaymaga waalidiintii macna era haytan maysinku codsadaane unoo waalidiintii ana osinku dalbadaane ini owlaadi haniila hadal siidan ini owlaadi niinsheentan hataa lanki owlaadas arantio niin sheega owlaadas warsho niin fahansii isgaarsiin niinsii niila hadalsii unuba an do-aayana ini korsana hela hukungna hela adduunyo dheef e aakira jina ena hela yacanka do-aayana laakiin nolol ma la geeri ma la eeda dhibanka qabna walayo eeda aan waansani geeya miin muhundurahayn walaalayaal hataa cunto macaamahayna welwel iyo welbahaara nahaay naagayaal ma isku jira guryaalka ka jara hataa haardhiig ka dhey masqulool ay ka jaraw naagayaal may jaraysiina isla hadlaayeen shaleediyo jamooween gobolka baayo meelahasiinku la hadalahay walaalayaal gobolka baay naagaha si shible inhaayeen ka dhowya isku jara naagaha ma aragnay haardhiigka dhiyay guryaalka ka jaro jara walaalayaal maysiinku codsadaane buugga naxariistaniinka feedasaana anti iyaalka eletareelan qaadaya iyaalkana elamasina ibayuan oomognyin inina haniina hadalsii
maalmo ka hor yahaytii markii qeybo kumida soomaaliya ku dheen banaanbaxilanku korjeed banaanbaxilanku ka codsaday dowladda federaalk soomaaliya in awlaadasay nolol i geeri lulkulansii waalidiintii dhalay madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo xalay markaasay kadegi caasimada dalka nigeria yaa markaas faylalhan ka dhawaya madaxweyne ayalobole baa la filaaya maalmaha dareera in meeluusan ku qeyb gala shir markaasi ka casuumi midkumada maamul goboleedyada dalkaas nigeria jamaal maxamed barow safiirka somalilan fadhiyay nigeria ayaa warbaahinta lahadal usoona ku warbiya ujeedka madaxweynaha usankoya nigeria waxaa maanta magaalada abuja ee magaalo madaxda nigeria koy wafda uu hogaamiyayo madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan laftagareen ujeeddada madaxweynahana waxa waaye isagoo ka jawaaba isagoo casimaad ka helay maamulka ama guddoomiyaha gobolka ama maamul goboleedka kaduna taasoo daba socoto in ay isdhaafsadaan waayo aragnimo iyo wix allah wixii ay isdheerayaan maadaama nigeria ato nigeria ato mid ka hormartay dhinaca federaalka madaxweynaha iyo wafdijey waxaan kuurgalayaana qaabka nigeria federaal in shaqeeya qaabka dowladda dhexe iyo dowladda goboleedayan in shaqeeyayaan qaabka hay-adaha kala duwan ee maamul goboleedka kaduna in shaqeeya marka ujeeddada ugu weyn waxaa waaye kala warqaadasho khibrad isdhaafsiso iyo kala wada barasho
gudoomiyaha guud ee gobolka shabeellaha hoose cabdulqaadir maxamed nuur c d iyo weliba ballan qaaday in dayactarka samey doona diyaardegeenka deegaanka shalambood ee degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose gudoomiyaha ayaa weliba xaqiijiyay in diyaardegeenka si-use iyo kuwa dayacakoyo eedan dayacan islamarkaana la baahanye in laya dayactara si diyaaradaha caalamigahan ka degan garoonka yeeri waxaa la yidhi gu ninkii kaa weyn gu baas kaa weyn garoonkan siddeed iyo siddeedii annagoo dalxiise u nimid maxaa ku raa beeraha waagaas waxaa inta laga sameeyey asseendooyin mooso aad u qurux badan kabtallaas iyo danaw inta udhexaysa ilaa bardunaalaha ilaa golweyn dayaaradihii maxaa siddeed iyo siddeedii isticmaalaya indhahaygan ku arkay laba jasna ay ahaayeen oo kuwa beeraha buufiya oo sunta maxaan ku radaa insectig waxa la yidhahdo maxaa cayaanka buufiya saa laliga markaa siddeed iyo siddeedii garoon la isticmaalayo ahaa dagaalkii sokey intuusan dhicin hal sano kahor ama laba sano kahor saa laligeeda marka anugu siddeed siddeedian indhahayga saaray weli annagoo dalxiisoo qoryooley ka nimid marka waxaan leeyahay maxaa ku raga garoonkan waxaa la sameeyey kun sagaalboqol todobaatan afartii abaartii dabadheer oo soomaaliya ku habsatay gebi ahaanba waxaa la keenay danwadaagihii dadkii lihi jiray oo ceel axmed la soo dejiyey oo kutuwaari la soo dejiyey oo sabla la soo dejiyey oo meelo badan la dejiyey danwadaagihii dayaaradihii maxaa ku rahda waaweyn hangariska oo ruushka ayaa dadka keeni jiray maal udbihii arigii maxaan ku raha qalabkii dadkii kulli soo qaadi jiray annaga maamulka gobolka haddaan nahay laga bilaabo maanta waxaan ballanqaadayaa anoo ku hadlaya afka dowladda koonfur galbeed iyo dowladda federaalkaba in garoonkan saacaddan laga bilaabo caligoroob unbaa saaran caligoroob unbaa ka yar baxay oo gaaggaaban inaa caligoroobkaas maxaan ku raha fankii ku baxay gobolka inuu keeni doono si deg deg eh guddoomiye maqle marka saalaaliga marka waxaan rajaynaya garoon siduu guddoomiyaha degmada maxaan ku rahda marka u sheegay cabdullahi cali axmed waafow garoon u baahan usbuucyo iyo bilooyin u baahan ma cali garoobkaas haddii laga jaro ruular baa la yidhahda maxaa ku rahda oo simaysa iyo dhowr kaariko maxaa ku rahda jaaye maamulka gobolkaa bixinaya annagaa ballan qaadnay jeebkeenna waay marka garoonkaas saacaddan laga bilaabo heedaha caalamka kuwa gargaarka bixiya kuwa dadka caawiya dowladda koonfur galbeed dowladda federaalka ganacsatada ka soo jeeda gobol shabeelle hoose waxaan ku boorinaynaa inay ka soo degi karaan iyo shirkadda maxaa civil aviation ee soomaaliya shirkadda maxaan ku rahda dayuuradaha duulimaadka saaxiibkay xasan xaanshi waxaan ka rajaynaa insha allah dayaaradaha inuu intuu soo fasixi doono usbuucyada soo socda
dowladda federaalka soomaaliya weliba ku hadalay howlgal kudhii deegaano ku tirsan shabeellaha dhexe iyo sarkaal sare ku tirsan al-shabaab oo dili ciidamada sadagaarka inta u baran ee xooga dalka soomaaliyeed iyo weliba xalay deegaanka daarusalaam oo hoosadow degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe weliba ku fuleen howlgalku dhan ee dagaalamayaasha al-shabaab saaslamadana ciidamada weliba xaqiijana in dagaal in weerarkaasi ka dilan mid kumid a saraakiisha al-shabaab ankasarayta taliyaha ciidamada xooga dalka soomaaliyeed genaraal odawaa yuusuf raage oo warbaahinta dowladda la hadalay weliba uu isxaqiijay in sarkaalka la daliilka magacaaba jari maxamed cabdi suubiye oo ku tirsanaya saraakiisha saastare ee al-shabaab magaasha afgarashadana hay toosow sidoo kale taliyaha weliba uu xaqiijay in ciidamada howlgal gaar ee ku sameyn aagga masjid laka magacaabo aligaduud oo kiyaala deegaankaas ciidamada dowladda federaalk soomaaliya maalmo lahdhaafi welibay wadana howlgalo ku dhange dagaalamayaasha al-shabaab oo ku dhumaalayso deegaano kumidda soomaaliya wasiire iyo xildhibaano iyo siyaasiyiin ku tirsan dowladda federaalk soomaaliya welibay ku qeyb galeen dahafurka buug usoqori danjire hore maxamed cali america oo ahaaday jaray safiirka soomaaliyan fadhiya ethoobiya ee ero safiirka soomaaliyan fadhiya kenya waana kumid tahay musharaxiinta soomaaliya ee sanadihii kada dambeeye america iyo la hadlay iyo goobta ku hadlay uu soona korbiya buugun walow isxambaarsinya buugga wuxuu ka hadlayaa noloshayda wuxuu ka hadlayaa waalidkay wuxuu ka hadlayaa waxbarashadeedii wuxuu ka hadlayaa shaqooyinkaygii ilaa iyo mataqaana marka u dambeysay oo aan socdaalkii nabadda waddanka ku soo wareegay waxyaabihii aan arkay ayuu ka hadlayaa aad iyo aad buu mataqaanaa aan rajeynaya inaad iibsataan buugka sidii la sheegay lagu soo celceliyey hadduu ilaa idhaahdo dabcan qaris baa ku baxay wakhtiyaa galay laakiin go-aankaa gaaray wuxuu ahaa inaan buuggaas waxa ka soo baxo cid ka soo baxdo aan kulli ku wareejiyo hay-adda yaasmiin foundation hay-addaas waxay qabata waa la sheegay insha alla tacaala waxaan rajaynaynaa inaan sii badino sii kordhino waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo macallimiintii ardadii halkaan soo istaagtay oo iyadoo habeen ay tahay oo iyadoo weliba dadka mataqaanaa baahida gaarka qaba ay yihiin inay caawa yimaadaan aaday u mahadsan yihiin
wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya welibay baaq nabadeedan dartay bulshada reer beledweyne oo kaeeda intii u dejan xiisada andhexaytay ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya iyo maleeshiyaadka genaraal xuud oo ku sugan duleedka beledweyne qoraala kubay xafiiska wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo reedinheliigsiyowka xukuumadda federaaliga ee soomaaliya genaraal mukhtaar xuseen afra iyo welibuus xaqiijay in bulshada reer beledweyne lankubaahanya intii tabashooyinkii oo qaban lanxaliya qaab markaasi ee wadahadal miiske sidoo kale qoraalkii weliba laka sheegay in dareeran dadaalo dadaalo lagu qabadaay xiisada kuteegan gobolka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan saacdoogii lahadhaafay weliba kuteeganaa xiisa dagaal oo dhexeeya maleeshiyaadka generaalkaas iyo ciidamada ammaanka hirshabeelle weliba markaasay generaalka ha ka horjeesanya maamul goboleedka hirshabeelle oo madaxweyne ku-iya ali xuseen guudlaawe dabku kahi guro kiyaal magaalada hargeysa iyo weliba sababay khasaare dhimasho lamanog waaxda dabdamiska iyo weliba ku guulaysadana in dabkaasay damiyaan oo ninsii gudubna xaafadaha ka dhowdhow xaafada gubati saraakiisha qeybta dabdamiska weliba xaqiijana in dhibaatooyin xoogle ka qaban marowka jidadkaas oo cariiri badanka jara islamarkaana baabuurta iyo dadkaba cariiri kaeta weliba codsadan dirana dowlada hoose ee hargeysa owlaado dhimatay beeg naxariisada weliba awn haaye askari ku tirsan somalilan welibana ku maqnaay gurishay xilliga guriga dabkaasi kakay weliba sababay dabkaasi in owlaadaas ka amuudan cabdikariin axmed mooge gudoomiyaha magaalada hargeysa yaa dalbaday in si shuruud la-aan la kafaaroojiye ee jidadkaasi hirantaasi oo dhibaato ka yeeri ee gurmudkalan sameyd madii ee dhibaato dadka hala derista
insha allahu tacaala talo qaran baanu isugu noqon waanu tashanaynaa qorshaanu dejinaynaa waddooyinka xidhan guddoomiyaasha degmadu waxay amar ku haystaan qorshahana ku jirta waddo kasta oo xidhan inay furaan waddada waddooyinka cidna ma xidhan karto waddooyinka magaalada hargeysa ku yaalla guddoomiyaasha degmadu waxay amar ku haystaan inay furaan waddooyinka xidhan oo dhan hawsha inta hadhay iyo askarigaa dhibaatadu soo gaadhay haddii ilaahay imkaa carruurta iyo hawshooda iyo sida loo aasayo iyo faamiligaas sida loo berber istaagayana insha allah anigii guddoomiyaha barasaabku haddaannu israacaynaa dhakhtarkii baanu tegaynaa insha allahu tacaala inta qabyada dee dhibaato weyn mushkilad weyn baa halkan ka dhacday markay mushkiladu seen oo kale u soo boodo tahayna waxaan hadda u baahnay anigii guddoomiyaha dhakhtar ka tagno carruurtii inta nool soo eegno labadan carruuree kala dhintayna sidii markaa berri subaxa loo aasilaa qorshaheeda aanu gallo waa u soo jeedaynaa doorkaygana waa qaadanaynaa dowlad hoose ka ahaan faamiliga askariga qaranka u shaqaynaya ee shaqada qaranka ku maqan waan u ducaynayaa anigoo ku hadlaya magaca magaalada hargeysana tacsi weyn baan u dirayaa duca duca fara badan fara badanna waan u dirayaa qarankiisuna insha allahu tacaala wuu barbar istaagayaa murugadaan la qaybsanaynaa waa murugoonaynaa dhibta waxa dhibta soo gaadhay iyo ubadkaa ka dhintay waa ubad annaga naga dhintay dhibaatada soo gaadhay waa dhibaato annaga nasoo na- na soo gaadhay naxdin bay nagu tahay dareenkayaga si waxaanu waxaanu dareemaynaa intuu dareemaya caawa culays ayaan aniguna dareemayaa maayir ku-xigeenku dareemayaa marka insha allahu tacaala dee waanu dadaalaynaa waxba la hadhi mayno insha allahu tacaalana ummaddan reer somalilan maalin walba intuu dabdhaco waddo aynu soo marno waayi mayno
saaslimada dabkaasi weliba dhaawac ka diray mid kumid ee waaxda dabdamiska somalilan welibana hadda xaaladiisa caafimaad laka dabiibahayo mid kumid ee cisbitaalada kiyaala magaalada hargeysa welibana daryeelkaasay ballanqaaday maamulka magaalada hargeysa meel warkaasi dhegeystayaal sanku koyahay raabnimaadan weliba waa idaacadda raadiyo baydhabo haddana akhbaaraadka banaanka ciidamo kasta sheeshishay haddii uu kubhan afghanistan walaayay ka dambeeyay muddadii gaashaanbuurtan ee toban qobatii bilii setembar iyo dalkaasi weliba halisanka jaranti oo lagu wareegan urur weynaha taalibaan welwel yaa ka eedan yeedo jaran warar sheegahaya in kun askari oo ku tirsan ciidamada mareykanka wili kusii nagaado doonaan dalkaasi il- oo aan ilaali doonaan howlaha diblomaasiyadeed iyo garoonka diyaaradaha ee kaabul howlgal militariya naato ee kuwadda dalkaasay muddo labaatan sane welibana hadda dhammaan bals- iyo iyo dhammaaday balse rabshaday ku dareera dalkaas iyo sii kororiyada ururka afga iyo ururka taalibaana iyo lagu dhegan dhulal badan oo dowladda iyo maamulaasi xilla ciidamada afghanistan iyo onis- iyo diyaar garoowaha intii shiladii lagu wareegan ammaanka guud ee dalkaasay weliba sii kororahayay welwel badan oo laga qabo mustaqbalka Kaal- kaabul iyo meelo ka dambeeya doona afhayeen hadali taalibaan iyo weliba is xaqiijay in qabsashada kaabul military ahaan iyo haynatu siyaasadaysan oo taalibaan iyo wadata heshiis yalo ku deeri in taalibaan iyo in heshiis ya wada deeran taalibaan mareykan iyo xulafada nato heshiiskaasi oo dhakayn caasimada la faaruuji madaxweynaha mareykanka john biden iyo weliba mudeeyey tumius kowda setembar oo ay labaatan sano guradii ha ka wareegtay weerarkii tumiyo kowdii bili sagaalaad mareykanka la qaaday iyo in ciidamada mareykanka si buuti oon faaruujiyaan dalkaas balse warar iyo weliba sheegahaynaa in lagu yaabo in dhammaan ee maalmaha hadareer gudoosha la ka faaruujiyay dalkaas mudane sir oo ku tirsan baarlamaanka afghanistan oo ku hadlaya magaaga dowladda waliba heshay in ciidamada kubow shisheeyaha afghanistan ay tagto onfayla guud ahaan dalka suus hadalkan dhaki hogaanka fallaagada gobolka tigrey ee etoobiya weliba oo dal badan si- in sibuuta lankosara ciidamada eritrea iyo dagaalamayaasha gobolka dariska leeng ee etoobiya ee maxaarada ka hor intay langroojina xabad joojinta dowladda ay ka dhawaaqday kooxda t b l f waliba iyo ariirtan ka nagatay caasimada makela maalintii isniintii iyadoo si weyn lahan ka dhawaayay magaalada kureed markii ciidamada dowladda eh, eh, iyo ciidam- kureed markii dowladda etoobiya ka dhawaaqday xabad joojin deg dege ha yeeshee afga- afhayeenka t b l f ee waliba tilmaameen xabad joojinta ee ta- toomarkaasi shuruude bayaanka kubahi t b l f iyo waliba la sheegay in mabda ahaan iyo aqbalan xabad joojin bilaasha iyo dalkaas ka dhaqan gala maamulka fallaagada iyo waliba sidoo kale codsadana in la qaada wal in in, in mas-uuliyadda walkasta ku dhihi tigray iyo mas-uuliyadda qaadata dowladda etoobiya gaar ahaan abiy axmed iyo madaxweynaha eritrea isaha afwerki sidoo kalena waliba iyo farmiindirana hay-adaha qaramada midoobay oo eh, in gargaar ah la deeri dalkaas shuruudaha t b l f ee kiirti xabadoojinta weliba kumada in gargaar deg dega la hadeersiiya mikele saaslimadana shuruud laan ku saara gobolka ciidamada amxaarada iyo ciidamada eritrea ilaa iyo hadda majarta walwaraha kubahi dowladda federaalka etoobiya oo ka eedan shuruudaha bandhigtay t b l f warkii dhugun sidaalisan kula dareertaan raadiyo baydhabantan keeyantanu kulmaana warkun warlamada amaana allah qof alaala qofkii warkaana qof alaala qofkii warkaana dhegaysana weliba reedanka daalacda kore bogga internetka nuklena raadiyo baydhabo ad dadnaad ishiina ka mahadsantiin dhegaysada ugu warkaana dhegaystayaal
sanku neefle bani aadam